halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos markiinoogu dambaysay waxaannu ku soo gebagabaynay aayadda shan iyo tobanaad ee isla cutubkii saddexaad waxaanan kaga hadlaynay hawsha lagu helayo abaalgudka ee ku saabsan in kiniisadda laga dhiso aasaaska horay loo dhigay oo ah ciise masiix waxaanan idiin sheegnay in aasaasku uu noqon karo lix nuuc oo qalab wax lagu dhisa ah waxaanay kala ahaayeen lixdaasi nuuc dahab iyo naxaas iyo dhagax qaali ah iyo alwaax iyo bal iyo cows haddaba markii aad dhismaha kiniisadda oo aad aasaaska ka duldhisayso uu dhammaado ayaa waxaa bilaabanaya tijaabada dabka markii dahab dab lagu tijaabiyo waa iska caddahay in dhismahaasu aannu ciyaar ku dumaynin markaana kii shaqadiisu ay sii jirto kadib markii dabka lagu tijaabiyey howshiisii ayaa waxa uu helayaa abaalmarin haddii qof shaqadiisa la tijaabiyo shaqadiina ay gubato ayaa qofkii la badbaadinayaa waxaa markaasi cad in qofkaasu uusan luminaynin badbaadadiisii haddii isagu uu ka duldhisan yahay ama uu ku xidhan yahay aasaaska hore loo dhigay oo ah ciise masiix isagoo aan helaynin wax abaalmarin ah saaxib maxaad haddaba dhisaysaa adiga maanta oo maxaad ka duldhisaysaa aasaaska haddii aad dahab ka duldhisayso aasaaska ayaadan filaynin inay noqoto ama u muuqato wax dadku ay jeclaysan karaan islamarkaaba haddiise aad coos ka dhisayso aasaaska dushiisa ayaa waxaa bannaanka imaanaya dhismo dadku ayaan garan karin hase yeeshee markii dab lagu tijaabiyo unbaa la garan karaa inuu aasaaska ka duldhisay dahab iyo in kale markii dabka lagu tijaabiyo ayaa waxaa howshiisu ay noqonaysaa qiic iyo holac waxaan markaasi idiin sheegayaa inay jiri doonaan maalinta xisaabta dad aasaaskooda uu yahay masiixa laakiin uu dab ka soo urayo dadka caynkaas oo kale ah heli maayaan abaalmarin laakiin nafsaddoodu way badbaadaysaa haddaba haddii aad tahay masiixiyiinta jidhka ha malaysanin wax abaalmarin ah waayo ilaah kulama aadan xidhiirin hadalladiisa qofka masiixiga jirka ah waa kan aan garanaynin hadallada ilaah soo arki maysid qofku wuxuu ku garan karaa masiixiga jirka saddexdii darajo ee bawlos uu inoogu sheegay ee ku aadanaa waxa dadku ay ka aaminsan yihiin hadalladii ilaah haddaan idinkala dhigno saddexdii hormo ee dadka ahaa ayaa qolo waxay leedahay injiilku waa nacasnimo waa dadka caadiga ah qolona waxay leedahay waa xikmadda iyo xoogga ilaah kuwaasina waa kuwa ruuxa ku socda kuwa u dhexeeya ayaa jira waxaana loo yaqaannaa hormada aan caadiga ahayn kuwani waxay rumaysan yihiin ciise masiix waxaase ay ku socdaan waxyaabaha jirka waxaana la yidhaahdaa masiixiyiinta jirka sidaas ayaad ku kala garan karaysaa saddexda qaybood ee loo kala saaray masiixiyiinta haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka saddexaad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban waxaa qoran sida tan miyaanaydin garanaynin inaad tihiin macbudka ilaah oo uu ruuxa ilaah idinku jiro nin uni hadduu macbudka ilaah qarribo isaga ilaah baa qarribi doona waayo macbudka ilaah waa quduus kaad idinku tihiin haddaba dhallaanka ilaah ayaa wuxuu noqonayaa macbudka ruuxa quduuska ah bawlos ayaa haddana dareenkeenna u soo weecinaya xaaladdan mar kale wuxuuna inoo sheegayaa in jirkeenna uu leeyahay masiixa bal iminkana aynu u soo gudubno maaddada kale ee ah in qofka rumaystaha ahi uu leeyahay wax kasta ee ku jira ciise masiix haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka saddexaad aayadda siddeed iyo tobanaad ayaa waxaa ku qoran sida tan ninna yuusan isqiyaanayn haddii nin dhexdiinna joogaa uu u malaynayo inuu wakhtigan xikmad leeyahay duqun ha noqdo si uu xikmad u yeesho waxa ayaan darra ah in dad badan oo wax tababaraa maanta ay isleeyihiin aynu barbaarinno dadkayaga oo culuuntana sare aan ugu qaadno xikmaddooda waxaanse idinku leeyahay tan ugu ahmiyadda ballaaran waxa weeye in dadka lagu anqariyo hadallada ilaah waxaa wanaagsan in kitaabka quduuska ah ee baibalka aqoontiisa ay wada garanayaan dadka soomaalida ah waxaan markaasi arki kari lahaa dad badan oo ku jira dugsiyada oo wax badan ka garanaya sida ilaah uu u shaqeeyo iyo waxyiyada ku saabsan ciise masiix oo ah badbaadiyahooda waxaa halkaasi ka bilaaban lahaa garaadkooda haddaan horay idinku sii wadno oo aan haatan soo gunaanadno cutubka saddexaad ayaannu eegaynaa isla warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka saddexaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa saddex iyo labaatan waxaana qoran sida tan waayo xikmadda dunidan doqonnimay la tahay ilaah waayo waxaa qoran isagu kuwa xikmadda leh ayuu khiyaanadooda ku qabtaa oo haddana rabbigu waa garanayaa tashiyada kuwa xikmadda leh inayan waxba tarin taas aawadeed ninna yaannu dadka ku faanin waayo wax walba idinkaa leh ha ahaadeen ama bawlos ama abollos ama kayfas ama dunida ama nolosha ama dhimashada ama waxyaabaha haatan jooga ama waxyaabaha imaan doona dhammaan idinkaa leh idinkuna kuwa masiixa baa tihiin masiixuna waa kan ilaah war maxay wanaagsan tahay inaynan ku ekaanin dad maangaab ah iyo hal urur intii aynu ku xidhnaan lahayn hal urur ama hal maclin ayaa halkan laynagu siinayaa mid waliba oo ilaah u adeega oo bara ah war maxay taasu hagaagsan tahay asbaabta aan masiixiyiinta kale oo dhan u jeclahay waxa weeye in iyaguba ay yihiin kuwa ilaah jecel iyaguna waxay ka mid noqonayaan kuwa ilaah uu ina siinayo inkastoo xoogaa aynu xagga waxbaridda ku kala duwannahay waxaana markaasi caddaanaya in masiixiyiinta wan wanaagsan oo dhan ay xigaallo yihiin oo macallin waliba iyo halyeey waliba oo hadalka ku wacdiya uu noqonayo mid nin waliba oo masiixi ah uu wax ka baran karo way ahmiyad ballaaran tahay in aynu isku jameeco ahaanno masiixiyiinta kuwaasoo aasaaskoodu u yahay ciise masiix haddaan markaasi intaasi ku soo ekayno cutubkii saddexaad ayaannu haatanna u gudbaynaa cutubka afaraad oo dulucduna ay tahay shuruudda laga doonayo addoonka masiixa iyo sida masiixiyiinta ay u adkaynayaan habdhaqankooda haddaba cutubkani waa kan ugu dambeeya ee bawlos uu ku falanqaynayo iskala qaybqaybinta iyo goonnigoonnida ka dhex jirta kiniisaddii reer korintos cutubkan wuxuu ka hadlayaa xaaladda ku saabsan addoommada masiixa waana waxa qasbaya ama ficilka ka dhigaya habdhaqanka masiixiyiinta haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka afaraad aayaddiisa koowaad waxaa qoran sida tan halaynagu tiriyo inaannu nahay mididinyada masiixa iyo wakiillada waxyaalaha qarsoon ee ilaah haddaba aynu halkan ku hakanno waayo innaga oo dhaniba waxaynu nahay wadaaddada masiixiyiinta rumaysto kasta wuxuu wadaad ama adeego u yahay masiixa jameecada qaarkeed ayaa laga yaabaa inay yidhaahdaan kiniisaddeenna wadaadkeedu waa kaas waxaase ka wanaagsan in la yidhaahdo wadaadkii masiixa waa ka waayo masiixa ayuu hoos imaanayaa haddaba innaga oo dhan waxaynu nahay adeegayaashiisii ama wadaaddadiisii mid kasta oo innaga ah haddii uu yahay kan tarjumaya barnaamijka kan soo saaraya iyo kan akhriyayaba waxaynu nahay addoommada ilaah waxaannu hoos nimaadnaa masiixa oo isagu waxa weeye kan keliya ee aynu wada maqlayno ama aan dhegaysanno waxaanan afhayeen u nahay masiixa wax waliba ee aynu idiin sheegayno isagay ka yimaadeen oo ma wadanno xaajooyin innaga gaar inoo ah haddaba saaxiib adiga qudhaadu haddii aad tahay mid wax rumaysan waxaad tahay wadaadkii masiixa haddaba farriin ceenkee ah baad ina siinaysaa waxaad ogaataa in wadaaddada masiixa ay yihiin adeegayaasha qarsoodiga masiixa dadka u muujiya maalmihii bawlos ayaa qofka adeegaha ah wuxuu ahaa qof awooda inuu maareeyo guriga wuxuu ka adeegi jiray guriga dhexdiisa hadday noqon lahayd cunnada dharka dhaqistiisa iyo wixii la mid ah waxaa markaasi la mid ah wadaaddada oo iyagu ka adeega waxyaabaha masiixa oo dadka gaarsiiya hadalladii ilaah waxaan markaasi aayaddii kore ku soo aragnay eraygii ahaa qarsoodiga mar kale waxaad haddaba xusuusataa in qarsoodigu uu ka micno yahay waxyaabaha aan horay loo muujin laakiin haatan la muujiyey qarsoodiga waa waxyaabo qofka caadiga ah aannu garan karin ruuxa ilaah oo keliya ayaa waxyaabaha masiixa soo qaada oo ina tusa kuweenna ruuxa ku socda qarsoodiga ayaa halkan wuxuu ka micno yahay injiilka oo ah hadallada ilaah maadaama aynu innagu nahay adeegayaasha qarsoodiga ilaah ayaa waxaa waajib ah inaan dadka gaarsiinno qarsoodigaas kadib markii uu soo gunaanadeeyey masaalkiisii ku saabsanaa qarsoodiga kaasoo ciise masiix uu kaga hadlay injiilka sida matayos uu u qoray cutubka saddex iyo tobanaad ayaa ciise masiix uu leeyahay sida ku qoran aayadda kow iyo kontonaad sida tan waxyaalahan oo dhan ma garateen waxay ku yidhaahdeen haa hase yeeshee waxay aniga ila tahay inayan garanin isla markaas ciise masiixna inoo sheegi maayo inay garteen iyo in kale markaana horay buu u sii socday oo waxa uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka saddex iyo tobanaad aayadda laba iyo kontonaad sida tan markaasuu wuxuu ku yidhi sidaa darteed mid kasta oo culimmada ka mid ah oo xer looga dhigay boqortooyada jannada wuxuu u eg yahay nin reer odaygiis ah oo maalkiisa ka soo saara wax cusub iyo wax duug ah waxyaabaha ruuxa ilaah uu sameeyana dhegayste waxa weeye sida ninkan odayga ah oo maalkiisa ka soo saara wax cusub iyo wax duug ah innaga masiixiyiinta ah sidaas oo kale ayaannu samaynaa markii aannu dadka wax ka barayno qowlka ilaah markaasaa dadka qaar waxay leeyihiin qisadaas horaan u maqalnay hase yeeshee waa qasab inaan kuwa aan maqlin u sheegno taasina waa waxa loogu yeerayo adeegayaasha waxyaabaha qarsoodiga ah ee ilaah oo aniguna ima muuqato baaq ka weyn kan oo ah inaan dadka la qaybsanno qarsoodiga ilaah haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka afaraad aayadda labaad waxaa qoran sida tan haddaba waxaa laga doonayaa wakiilada in aamin laga helo bal ogow inaan loo baahnayn in adeeguhu xikmad yeesho amase uu lahaado hadiyado fara badan waxa keliya ee la doonayo waxa weeye inuu aamin ahaado waxaa jira hadiyado fara badan oo ay helayaan dadku maalin un ma ahan oo keliya inay howlo hirgeliyeen amase ay lahaayeen hadiyado laakiin waxa weeye inay daacad ahaayeen tan la eegayo waa in maanka lagu hayo inaan la eegaynin wixii ay sameeyeen iyo sidii ay u sameeyeen waxaanse idin leeyahay dadka daacadnimada hibada loo siiyey way ku yar yihiin dunidan waa kuwa laysku hallayn karo dadka noocaas ah oo waxaan garanayaa dadka caynkaas ah inaanay isbeddelaynin haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadaha saddex ilaa afar ee cutubka afaraad waxaa qoran sida tan laakiin waa ila yar tahay inaad idinku i xukuntaan ama in dad kale i xukumo xataa aniga qudhaydu isma xukumo waayo waxba iskuma ogi laakiin ma aha taas aawadeed in xaq layga dhigay waayo waa rabbiga kan i xukumaa haddaba labadan aayadood waxay ina hor keenayaan saddex arrimood oo laynagu eedayn karo ama laynagu qabsan karo aayadahan waxay u muuqdaan sida kuwa dhib badan waxay inoo muujinayaan inaynan xaq u lahayn inaan dadka eedayno aniguna aanan cidna xukumi karaynin waayo innaga oo dhan waxaynu hor istaagaynaa maxkamad kow haddaan ka yara faalloonno maxkamadda aynu saarannahay ayaa maxkamadda loola jeedaa sida aynu u aragno kuwa kale iyo weliba sida dadka kale ay inoo arkaan wuxuu bawlos leeyahay waa ila yar tahay inaad idinku i xukuntaan ama dad kale i xukumo si kastoo idinka ay idinla tahay ayaa bawlos uu leeyahay aniga way ila yar tahay waxa qof kale iga leeyahay ama uu iga yidhaahdo haddaba taasu ma ahan tarjumaad cilmiyaysan laakiin waa tarjumaad hagaagsan waa tarjumaad wacan oo wax ku ool ah warbixintan bawlos waa sida ku qoran aayadihii kore ah waxay u muuqanayaan sida in bawlos uu yahay mid dadka ka soo hor jeeda oo aan qiimaynin hadalladooda haddaba bawlos kama soo hor jeedo fikradaha dadka oo ma ahan mid guraacan oo dareenka dadka ka soo hor jeeda kama warla'a waxyaabaha hagaagsan ee ay samaynayaan kuwa isaga la jooga oo ma ahan inaannu iyaga ku boogaadinaynin wixii wanaagsan ee ay isaga ka yidhaahdaan ama ay dadka kale ka yidhaahdaan oo ma ahan inaannu iyaga ku boogaadinaynin wixii wanaagsan ee ay isaga ka yidhaahdaan ama ay dadka kale ka yidhaahdaan wuxuuse difaacayaa rasuulnimadiisa isagoo dareenkiisu hagaagsan yahay waase marka uu iska difaacayo kuwa isaga eedaynaya waxaa mar waliba isaga laga sheegi jiray hadallo xan iyo been ah halkan amase cutubkan ayuu wuxuu kaga hadlayaa sida xun ee kuwa isaga ka soo hor jeeda ay ula macaamiloodaan oo wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadaha kow iyo toban ilaa saddex iyo toban inkastoo aynan gaarin waxaa qoran sida tan tan iyo saacaddan waan gaajaysannahay waanan harraadsannahay waanan arradsannahay waa nala garaacay oo meel aan ku hooyannana ma lihin waanan hawshoonnaa annagoo gacmahayaga ku shaqayna markii lana caayana waan ducaynaa markii lana silciyana waan dulqaadannaa markii lana xantana si qabow ayaannu u hadalnaa waxaannu noqonnay uskaga dunida iyo waxa ugu wasaqsan wax kasta tan iyo haatan haddaba waxaad halkan ku arki karaysaa sida bawlos uu u eego dareenka dadka kale hase yeeshee iyaga ma hagaan nolosha oo weliba kuwaasu ma ahayn kuwa horseedka ka ah noloshiisa markaana adiga ayay ku jirtaa sida aad u qaadanayso laakiin waxaan kugu leeyahay sinaba kaga baxsan maysid in dadku ay wax kaa sheegaan ama kaa hadlaan waa wax aynaan innaba kaga baxsan karaynin luuq waliba iyo jiiro waliba ninka la yidhaahdo lincolon oo ka mid ahaa madaxweynayaashii hore ee dalka maraykanka ee waddanka xukumayey dhammaadkii qarnigii sagaal iyo tobanaad ayaa yidhi sida dadku ay dalkan uga faalloodaan ayaa wuxuu yahay arrinka gundhigga u ah siyaasadda haddaba taasu waa run oo khatar baa imaanaysaa haddii layska indha tiro dareenka dadka kale iyadoo la raacayo falsafadda bawlos ee ah inaannu innaba ka welwelin waxa dadka kale ay ka yidhaahdaan isaga dadku eegi maayaan caddaaladda waxaase ay eegayaan waxa tolkooda uu doonayo sidaas bay ahaan jirtay xukuumadihii kala duwanaa ee dalku uu soo maray hase yeeshee itaaldarrada maanka gurracan waxaa sabab u ah jacaylka dadku ay jecel yihiin inay caan noqdaan taasu waxay gaarsiinaysaa danta ay markaasi leeyihiin laakiin waxay noqonaysaa tan dhulka keenaysa nidaamkooda iyo hannaankooda siyaasadeed looma baahna inaad dad aawadii uga tagto marniinkii caddaaladda iyo qawaaniintii dadka oo dhan u degsanaa inkastoo bawlos dareenka dadka kale uu eegi jiray ayaan haddana taasu noqonaynin wax haga qawaaniinta noloshiisa wuxuuna leeyahay waa ila yar tahay inaad idinku i xukuntaan ama in dad kale u xukumo waa arrin tala wanaagsani ay ku laran tahay inaynaan lur iska saarin sida dadku ay inoo arkaan hase yeeshee waa inaan dareen u lahaanno fikradahooda dacwada labaad ee laynoo haysto ama ino hor imaanaysa waxa weeye tan ka imaanaysa dareenka qofka oo loo yaqaanno cuqdad nafsiga bawlos oo arrinkaasi ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay aniga qudhaydu isma xukumo waxaa jira dad isxukuma oo had iyo goorba ka welwelsan waxyaabaha dadka kale ay ka leeyihiin haddaba ma ahan in dareenkeennu uu ina hoggaamiyo waayo meelna ina gaarsiin maayo waxaa innaga hoggaamiye inoo ah ruuxa ilaah waxaan horay uga soo barannay wax ku saabsan dareenka kitaabka bilowgii waxaanan arkaynaa intaasu ay ku dhammaatay xukunkii daadka masiixiyiinta waa inay haystaan ama ay leeyihiin garaad sarreeya waxaa markaasi loo baahan yahay inaan innagu iscanaananno marka aynu qaldannahay waa inaan addeecno haddaba garaadkeenna wuxuu gacan ka geysanayaa habsami u socodkeenna bawlos wuxuu leeyahay sidaan ku aragnay aayadda afraad waayo waxba iskuma ogi laakiinse ma aha taas aawadeed in xaq layga dhigay waayo waa rabbiga kan i xukumaa haddaba bawlos waxba iskama oga taasoo uu isku xukumo balse waxa uu leeyahay waxba garan maayo laakiin weliba iskuma ee tirin rabbiga hortiisa haddaba dabeecad ahaan innaga oo dhan waxaan si kulul u eedaynaa dabeecadaha dadka kale iyo sida ay u dhaqmaan laakiin innaga sidaas waxba isagama sheegno haddii aynu aragno dadka oo si kulul inoo eedaynaya waxaan odhanaynaa dadkaasu waa inaga masiirsan yihiin hase yeeshee marka aynu innaga wax eedaynayno waxay nala tahay sida inaan nahay kuwa wax waliba ku hagaagsan oo si kulul baannu dadka kale u eedaynaa waxay inala tahay in dadka kale oo dhan ay yihiin qaswadayaal innaguse aynu nahay kuwa u taagan xaqnimada iyo wanaagga waxay nala tahay in dadka kale ay ilaah hortii ku liitaan laakiin innagu aynu xoog ku leennahay ilaah hortii mar walibana waxay inoola muuqanaysaa inaan innagu wacannahay taasuna bilxaqiiqa waa fikrad khaldan inkastoo ayaan inoo muuqanin haatanna eedda saddexaad ee ina hor taallo ayaa waxay tahay tan innagu aynu isxukumayno bawlos oo taasi ka hadlayana wuxuu leeyahay kan i xukumaa waa ilaah markaas ma ahan in adigu aad isxukunto bawlos wuxuu leeyahay maalin baan masiixa carshigiisa ka hor muuqan doonaa mid kasta oo innaga mid ahina wuxuu ka hor muuqan doonaa carshiga masiixa hadalku wuxuu ku jiran yahay nin waliba wuxuu hor imaanayaa masiixa maalinta yowmatul xisaabka ah waxaan soo barannay in wax waliba masiixu uu leeyahay innaguna isagaynu wehellannahay waxaannu ku soo aragnay dhammaadka cutubkii saddexaad in wax waliba aynu innaga iska leenahay waxaan leennahay bawlos iyo weliba abollos waxaan kaloo leennahay kalvin iyo wisley oo ahaa hoggaamiyeyaashii hore oo lagu yaqaanay fasiraadda kitaabka waxaan kaloo leennahay wadaadkii caanka ahaa ee ahaa martin luther dunidan aynu ku noolnahay innaga iska leh waxaanan ku raaxaysan karaynaa quruxdeeda laga arki karo buuraheeda geedaheeda badaheeda iyo uunka ku dhex jira waxaan kaloo odhan karnaa dhimashada xitaa innagaa leh miyaanay dhab ahayn in dhimashada ay dadku leeyihiin hase yeeshee dhimashadu sayidkuuma aha dhegaystow oo adiga ayaa ka adkaan doona war maxay wacan tahay inaan garanno markii aan masiixa leennahay in wax waliba aynu leennahay ha ahaadeen mustaqbalka iyo weliba wixii la soo dhaafay marka aynu adeegayaashiisa nahay masiixa ayaa ciise masiix waxyaabahaasi oo dhan gacantayada ku simaa
siraadkii adduunkow suban aha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubkiisanaye unbanagu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin